xilli dhowaan la filayo inuu bilowdo dhismaha tekeda magaala xebeedka hoobyo oo dowlad goboleedka galmudug iyo ganacsida kasoo jeeda deegaanada galmudug dadaal xoogan ku bixinayaan sidii teked casri ah looga dhisi lahaa hobyo ayaa waxaa magaalada gaaray ganacsato kasoo jeeda deegaanada galmudug kuwa uu halkaa u tegay dhismaha tekeda waxaa soo dhaweeyey maamulka degmadaas iyo bulshada qeybaheeda kala duwan surweyn kadib waxa ay u mahad celiyeen maamulka iyo bulshada soo dhaweysay iyagoo sidoo kale ka hadlay qorshahooda tegitaanka magaala xebeedka hobyo waxay sheegeen inay halkan u yimaadeen dhismaha tekeda magaalada hobyo sidii loo fududeen lahaa
dhammaan waxaan idinkaga mahad celinaynaa guddoomiyihii hore ee degmada hobyo maxamuud maxamed cawaale guddoomiye ku-xigeenka degmada hobyo agaasimaha maareeyayaasha ganacsatada kale dhallinyarada saxaafadda gabdhaha waxaan idinkaga mahad celinaynaa soo dhowaynta ah aniga iyo waftigayga degmada booqasho ku yimid aad nugu soo dhowaydeen gudoomiye maxamuud maareeyayaasha maareeyihii hore maareeyaha garoonka iyo maareeyaha dekedda iyo ku-xigeenkiisa mas-uuliyiinta maamulka odayaasha dhaqanka guddoomiyaha shirkadda hobyo wan abshir aadan dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda soo dhowaynta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu salaan kadib mudana guddoomiye ku soo dhowow degmada hobyo sharafay noo tahay inaad maantay hobyo inaad soo siyaarataan oo timaadaan guryihiin yaan idinku soo dhowaynaynaaee dad ku cusub deegaanka maahidiin shirkadda aad madaxda u tahay oo sida meesha markhaatiga dadka ay u jeedaan cad waxa ay fursad u noqotay dadka deegaanka dad badanaa shaqo abuur ka helay dad badanay fursado ganacsi u noqotay shirkaddaada waxaan uga mahad celinaynaa hal abuurka aad la timid adiga iyo raggaaga deegaanka waxay u noqotay maalgelinay u noqotay dad badanoo shaqo la'aan haysana shaqo ayay ka heleen marka waxaan idin leennahay soo dhowaada deegaanka deegaankiinni waaye guryaad ku leedihiin hanti badanaa idinka taalla dadkeedaad ka mid tihiin insha allah waxaan idinka rajaynaynaa in maalgelinta iyo horumarinta deegaanka aad sii laba jibaartaan sida aan dareemaynana waxaad u socotaan qayb ayay ka tahay marka kelmadaheenna waa soo dhowayn dhowaan ayay ahayd markii la go'aansaday in dhismaha tekeda hubyo ay mas-uul ka noqdaan ganacsato kasoo jeeda deegaanada galmudug kuwa oo iyagu maalgashi ku sameynaya dhismaha tekeda hubyo oo muddo dhismaheedu lagu taamayay